kulankan oo yohanes kakoyan gudoomiyaha xaafadda horseed ee magaalada garowe yahay kollanku hadalay arrimo amniga iyo guud ahaanba nadaafadda xaafadda welibana ku qeyb galay agaasimaha waaxda amniga dowlado hoose ee degmada garowe gudoomiyaha ganacsatada koonfur galbeed ee degmada bilaang iyo qeybo shalduwan ee bulshada ankoreyntii gudoomiyaha xaafadda horseed ee magaalada garowe oo ku hadalay shirka iyo weliba ay sheegtay muhiimadda kulanka haddaan jintaha iyagu laba laba qodob baanu ka hadlaynaa labada qodob aan ka hadlayaana waxa weeye qodobka koowaad waa amniga qodobka labaadna waxa weeye nadaafadda haddii aan qodobka koowaad ka hadlo oo amniga waad ogtiina wakhtiga maanta lagu jiro annaga horseed baa nala dhihi jiray amniga iyagu aad buu u fiicnaa waxa weeye hooyada wiilkeeda qaninaysa oo dhibta wada oo toonayda gelinaya wiil islaam oo kale ilaahay baan inagu dhaashay iska qabta oo hooyadii ay wiilkeedii qaran oo aabbohiyo wiilkiisii qarin ha yidhaahda waa kan wiilkaygii tuuga ah oo dadkaa dilayay oo dadka toonayda la dhacayay haddayna iska qabanno kan xun oo dadka dilaya oo toonayda maxay ahayd gelinaya waxa weeye magaaladeena waa fiicnaanaysa casumadeennana waa fiicnaanaysa laakiin hooyadeen marka hooyadii wiilkeedii qarsato oo aabbihii wiilkiisii qarsado way see marka u noolaanaynaa marka see u noolaan tiraahda wiilkayga wax ma dhimin gabadhayda wax ma dhimin see u noolaanaynaa marka wiilka tuuga ah iyo gabadha tuugadda waa inaynu iska qabanaa dalkeenna iyo dadkeenna aynu iska ka shaqayno annagu horseedan daanu nahay
dhanka kale agaasimaha waaxda amniga dowladda hoose ee degmada garowe maxamed cabdirasaaq iyo faahfaahin gubi muhiimadda amniga xaafaddu sangley bulshada annagu waxaanu ka shaqaynaa degmo ahaan waaxda amniga gudoomiyaasha xaafaduhu aad bay u shaqeeyaan waa u jeedaan in shirarka ay qabanayaan amnigu wuxuu ka bilaabmaa qoyska xaafadda wuxuu ku dhammaadaa ilaa madaxweynaha si u socdo haddaan laga wada shaqayn amniga qofna kama gaari karo meeshii la rabay runtii muddadan ugu dambaysa waxaan ugu soo batay dhallinyaro dadka furanaysa oo weliba dilaysa waxaan ugu soo badatay cabtooy intay khamri ka dhargaan beekam iyo dhashiikayaal isla dhacaya runtii waa waxyaalaha aad looga naxo asbuucan bishan gudaheeda haddeer gabarh yaroo shan iyo toban jira oo gurigeeda iska hurudda oo fiidkii seexatay baa waxay gu tagtay xabad iyadoo iska jiif dadkaa madaxaabay kaga dhacday koomay ku jidhaa ilaa had cid ku dhufatana lama yaqaan cid loo hayana ma jidho waxay ka mid tahay marka caqabadaha in haysta dadkuna waxaa moodaa sidii koonfurtii oo kale in ay dadkii hadda isu beddelaan oo laysu aamusan yahay waxaa la qarsanayaa kii daacishkaha kii shabaabkaha kii wax dilay gurigaa lagu qarsanayaa qof walba wuu ku aamusan yahay haddaad ku aamustid adigay beri ku hoos imaanaysaa qof kasta ha ogaado qofkii tuug qarsada qofkii maandhar qarsada isagay biri hoos imaanaysaa casumaddii puntland baynu joognaa waxaa la rabaa qof kasta inuu amniga ka shaqeeyo oo ilaahay dartiis uga shaqeeyo dhanka kale gudoomiyaha ganacsatada koonfur galbeed ee soomaaliya ee degmada garowe maxamed sheekh ibraahim iyo weliba useerey waliba una aan teegagnaa inuuna hoojina amniga xaafadda waxaan ku dari lahaa amniga iyo nadaafad in laga shaqeeyo oo wax muhiim ah waana loo baahan yahay amni haddaysi jiro nolol ma jirto waxbarasho ma jirto caafimaad ma jiro halkaa lama fadhiyaan hadday amni jirin hadday nadaafad jirinna waa sidoo kale oo wax soconaya iyo dhakhtaraa la wada aadaya dhammaanteen hadday nadaafad jirin marka waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo ha la dadaalo saan u dadaali jirnay xaafadda horseed waxay horumarkeeda ay kow ka ahayd in mar kasta shirkeeda ee joogto ahaa amniga laga hadli jiray nadaafadda laga hadli jiray bilooyinkan dambe doorashooyinka hoogaa dib noo dhigaa u malaynayaa tuugada ay jirhayda timaadeenna de fursadahaasay ka faa'iidaysatay marka waxaan soo jeedinaynaa in laga shaqeeyo oo la dadaalo la labalaabo oo aan maaragtay qofna lagu eegan dhammaanteen waxaannu wakiil ku nahay amniga inaannu ka shaqayno